halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti waxaanoo wanaagsan idilkiinbaa dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa maalin isniin oo bishu ay ku beegan tahay afarta maaj sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad kusoo dhowaataan idaacadda maanta oo idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed xaashi waxyaabahan kusoo qaadan doonana waxaa ka mid ah inka badan afar milyan oo xoolaha oo cudurada ka hortaga samabada xoolaha ku dhaca laga tallaalay somalilan shir horumarinta beeraleyda soomaaliyeed looga hadlayo oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa idaacadda maanta dadkii xoolodhaqatada ahaa ee xoolahoodu ay ku dhammaadeen abaaraha gobolka waqooyi bari ee dalka kenya gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow dhadhaab oo laga taageerayo inay hindisooyin ay waxbeerashadu ay ka mid tahay ay la yimaadaan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan idaacadda xubinta qiimaha xoolaha ee maanta oo ka imanaysa magaalada muqdisho barnaamijka dalandool iyo qaybtii koowaad ee riwaayada taxanaha ah ee amal laakiin dhegaystayaal intaasoo dhan waxaa ka horeynaya oon idiin soo jeedinaynaa warka idaacadda waa kan cabdifataah maxamed mukhtaar
shir laba maalmood socday oo looga hadlayay horumarinta beeraleyda soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho iyadoo shirkaasi ay ka qayb galeen wasiirka beeraha xukuumadda soomaaliya iyo wasaaradaha beeraha ee jubbaland waxaa shirka diiradda lagu saarayay qorshayaal horumarineed oo lagu taageerayo beeraleyda soomaaliyeed taasoo ay ka mid tahay dhinaca waraabka iyo dalagyo la siinayo beeraleyda waa mashruuc dhinaca waraabka ah oo uu maalgeliyey midowda yurub islamarkaasina ay fulinayso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw ugu yaraan saddex iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay dabaylo ku dhuftay gobolka alabama ee dalka maraykanka dabaylahan oo xawaare ku socda ayaa sidoo kale burburiyey guryo badan oo ku yaala bariga gobolka mas-uuliyiinta gobolka ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega bariga gobolka iyadoo la saadaalinayo inay dabaylo cusub ay ku dhuftaan gobolka dabaylaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo qabow daran iyo baraf uu ka da-yo gobollo badan oo maraykanka ka tirsan
waagaga dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan radio ergo idinkoo naga dhegeysan kara mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mid a f m yada iyo bartaanu internet kulenahay radio ergo o r g aan ku bilaaba dhegeystayaal qodobada aan maanta idaacadda idinkugu hayo in ka badan afar milyan oo xoola ah ayaa laga tallaalay cudurada ka hortaga ee gaar ahaan kuwa ku dhaca samabada xoolaha guud ahaan somalilan tallaalka oo muddo socday ayaa lagu beegsanayay noocyada kala duwan ee xoolaha waxaana looga gol leeyahay in cudurro wax u dhimi kara xoolaha ay dilaacaan oo ay ku dhacaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyahayaga ilyaas cabdicali howlgal tallaal iyo daweyn xoolo isugu jira oo labadii bilood ee u dambeysay ka socday deegaanada somalilan ayaa lasoo gebagabeeyey axaddii oo ay bishan ahayd saddex howlgalka waxaa lagu tallaalay saddex milyan oo xoolo ah oo isugu jira riyeyeedo iyadoo la daweeyey milyan iyo shan boqol oo kale sida uu raadiyo ergow sheegay cali xuseen beegsi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan agaasimaha ayaa sheegay in riyaha iyo idaha laga tallaalay cudurrada susunka iyo furuqa kuwaasi oo uu xusay in xilliyada kala guurka ee u dhexeeya jiilaalka iyo guga ay xoolaha ku dhacaan waa wakhtiga kala guurka de iminka kaliishii oo jiilaalka halkii u dambeysay maxaan ku dhahdaa ah marka waxa weeye xoolihii way ka soo baxeenna daaqii badnaaye ee haysteenna way ka soo baxeen roobkii soo socday ee iminka filayna insha allah sebtembar aakhirkeeda inuu inoo doo ko iyo labaatanka sebtembar maaj wixii ka dambeeya maxaan ku dhahdaa inoo doo ko iyo labaatanka maaj wixii ka dambeeya inoo daana weli lama gaadhin marka xilliyadaasi waa xilliyada maxaan ku dhahaa xanuunadani laga yaabo maxaan ku dhahdaa inay inay inay inay inay maxaan ku dhahdaa ay dilaacaan saa darteed baan xilligan maxaan ku dhahdaa xanuunadan ay muhiim u yihiin in in laga tallaalo xoolaha
agaasimaha ayaa intaasi ku daray in xoolo dhaqato gaadhaysa shan iyo toddobaatan kun oo qoys ay ka faa'iidaysteen howlgalka ay fulinayeen shan iyo soddon koox oo mid kasta uu la socdo hal dhakhtar xoolo dhaqatada waxaa loogu tegayay meelaha ay degan yihiin iyo goobaha ay isugu yimaadaan sida ceelasha doctor mustafe cabdi maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta hawshan waday ayaa raadiyo ergow sheegay in ay hore u sameeyeen wacyigelin sidoo kalena ay la xidhiidheen guddoomiyaasha deegaanada ay howlgallada ka fuliyeen si ay u fududaato in xoolaha la isugu keeno meel keliya alxamdulilah iminka way barteen dadkii xoolo dhaqatadii iyo tallaalka aad bay ugu yacnihii meeshaan joognaba way nala hadlaanoo xoolaha way isugu keenaan meel goobo goobay iskugu wada keenaanoo dibulshada kodba goobta halkee iskugu keenaysaa maan lahanaayo wacyigelin baa marka hore dee teleefonadoodaan soo qornaa gudoomiyahaan la xidhiidhnaa kabacdi marka goobtaa noogu keenaan baan goobtaa ku tallaala doctor mustafe iyo kooxdiisa oo ka shaqaynaya degmada baki ee gobolka cawdal ayaa sheegay inay tallaaleen siddeetan kun oo neef ayna daweeyeen afar boqol oo neef oo qabay cudurrada dhugatada iyo caalka kayse faarax axmed oo ku nool tuulada gidiin oo ka tirsan degmada sheekh ee gobolka saaxil ayaa ka mid ah kumanaanka qoys ee ka faa'iidaystay tallaalka iyo daweynta lixdan iyo shan neef ayaa looga tallaalay cudurrada sanbabka iyo furuqa waxaana loo daweeyey toddoba iyo toban neef wuxuu raadiyo ergo uga warramay sida ay kooxaha caafimaadka uga howlgelayeen deegaankiisa iyo xoolaha isaga loo daweeyey xoolaha wixii isku meel isku aagay isku dhowba waa la isku keenayay oo markaa sharyaa loo oodayay markaa saasay ugu shaqeynaysa dhakhaatiirta intii isku aagaba waa loo wada tegayy aniga waxaa loogu yimi gurigeyga iyo xoolo kala badanba gurigeyga loogu yimi markaa waa markaa waa gurigaa la geshigay aniga wallaahi de waxay wasaaradda caafimaadka xoolaha xanaanada xoolaha ka soconaa bay yidhaaheen daawo xoolahan idin daaweyna bay yidhaaheen ka daaweynaa daawo ka hortaga waa ku mudaynaa wixii bukana waan daaweynayna bay yidhaheen ayaga ka hortag lagu mudi maayo mashruucan oo ay ku baxday shan boqol oo kun oo dollar ayaa waxaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan ka taageeray hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobey ee faw ilyaas cabdicali raadiyo ergo hargeysa
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waagaag dhegeystayaal weli radio erg ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqli kara muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mid a efemyada iyo bartaanu internet ku leenahay radio ergo dot o r g sidoo kale waxaad nagala socon kartaan facebookanaga radio ergo iyo twitter-ka haddii aad hayso fariin oo aad rabto inaad nala soo xiriirto waxaaad kusoo diri kartaa fariintaada taleefonka bilaashka ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban dhegaystayaal markan kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta ka imanaysa magaalada muqdisho waa kan wariyahayaga maxamed cabdi xasan
kulan wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada xubinta xoolaha ee radio ergo maanta xubinta xoolaha waxay idinkaga imaanaysaa magaalada muqdisho anigoo maxamed cabdi xasan ayaan idinla socodsiin doonaa xubintan waxaan kusoo qaadan doonaa qiimaha kala duwan ee la iibiyo xoolaha ee sida lo-da geela iyo ariga waxaan hadba kusoo gudbinaa qiimaha la iibiyo haddii uu jiro sarakaac iyo haddii uusan jirin intaba maanta barnaamijka waxaa marti iigu ah oo aan ku waraysan doonaa aadan maxamed cismaan oo ka mid ah ganacsatada iyagu geela ku iibiya deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho wuxuu inta badan nooga sheekeyn doonaa qiimaha la iibiyo geela lo-day ariga oo xoog ogaal u u yahay waa ganacsade iibiya geela iyo sidoo kale lo-da waxaan marka hore weydiiyey qiimaha geela la iibiyo aadan waxaad nooga sheekaysaa bal waxaan joognaa suuqi geela berimada sidee loo gadaa qiimaheeda berimada qiimaheeda waxaa weeyaan kan ugu sarreeya waa soddon iyo shan milyan sugantadu waxa waaye labaatan iyo laba labaatan iyo saddex milyan saddexa labaatan iyo saddex milyan ilaa labaatan iyo shan ay udhexaysaa sugantada waxa waaye siddeed milyan ilaa toban iyo saddex milyan marka saas waaye geela qiimihiisa waa gartay soddon iyo shan milyan ayaad sheegtay marka berimada inuu yahay ma qiimo kororaa jira mase waa uu dhacay waa dhacay qiimo kororna ma jira laakiin mana hooseeyo adiga waa iska dhexdhexaad qiimo dhexdhexada weeyaan sidee loo gataa markaa geela geela waxaa waaye kawaanleydaa gadata kawaanleydaa laga gadata dhaqaal geela dhaqaalkana marmar uu yimaadaa laakiin inta badan kawaanleydaa laga gadaa
geelaan hadda suuqa xilligaan joogo kawaanleyda kii ay iibsanayeen oo la qalayay geela waa kii daraata suuqa ka soofay oo lagu soo celiyey sabdiga iyo arbacadii geela oo kaxaynta geela ay timaadaa oo goysmada la keenaa marka maalmaha isniintana waxaa lagu soo celiyaa geela oo maanta maalinta oo arbacada oo sabdiga haray aa la keenaa isniinta midka dhaqaalka bal sidee loo iibiyaa isna midka dhaqaalka waxaa waaye neefka irmaanka ee waxaa waaye afartan iyo shan ilaa konton neefka kalento oo ama riman ama uu raydan walba siduu u yaqaan ha u yaqaane waa labaatan iyo shan soddon milyan soddon iyo shan milyan hataa waa la gadaa geelaas oo riman qiimaha waa ka geelan xaggee laga keena gobollada idinkaga yimaadaa gobollada laga keeno waa soomaaliya intii intay ay ka kooban tahay waa ka yimaadaa walla weyn baa ugu sokayda etoobiya iyo kenya waa ka yimaadaa weli waxaad dhegaysanaysaan xubinta xoolaha oo maanta idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho markaana waxaad noo sheegtaa aadan qiimaha la iibiyo ee ariga ariga qaliinka ee waa neefka buuran oo muraadka loo yaqaana laba milyan iyo shan boqol ilaa saddex milyan oo udhexeeya midka suguntada ee malin iyo shan boqol ilaa malin iyo toddoba boqol ilaa laba malin buu udhexeeyaa saas weeyaan midka teersadana midka teersada ee waxawaaye malin iyo saddex boqol
markaan fiirino midka dhaqaalka oo kale bal asna see loo iibiyaa ariga ariga midka dhaqaalka oo kale waxaa loo iibiyaa malin iyo saddex boqol malin iyo afar boqol ilaa malin iyo shan boqol malin iyo sideed boqol baa u badan midka oo ariga dhaqaalka ah oo birmada ah oo birmada ah haye suguntada suguntada waxa weeyaan malyan iyo laba boqol malyan ilaa sagaal boqol oo udhexeeya midka teersada e waxa waaye toddoba boqol sideed boqol weeyaan
ariga dhaqaalka ka waran ariga dhaqaalka ee waxa waaye qiimihiisa midda ugu sarrayso la jecel yahay malin iyo sideed boqol midda ku xigtana waa malin iyo shan boqol lo-da waxa weeyaan shan milyan ilaa lix milyan
qaliinka birmada suguntada ee waxa waaye saddex milyan iyo shan boqol ilaa afar milyan teersada laba milyan iyo shan boqol saddex milyan saddex milyan iyo shan boqol waa teersada loda dhaqaalka balda loda dhaqaalka ee waxa waaye milyan saddex milyan waayo saddex milyan ilaa shan milyan ilaa lix milyan siday u kala quruxood matanta
ugu dambeyn marka idaha bal qiimahooda qaliinka idaha neefka buuran oo banka e waa laba boqoloo doolar laba boqol iyo soddon sagaashan doolar meelahaas guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta xoolaha oo maanta idinkaga imaanaysay magaalada muqdisho xubinta intay socotay anigoo maxamed cabdixasan ayaan idinla socodsiinayey raadiyaha ergana waad ka dhegaysanaysaan tan iyo xubintaan mid lamid intaanu ku kulmayno dhegaystayaal nabadgelyo
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhagaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
waxaa noo soo socda dhegaystayaal oo aad mar dhow maqli doontaan dadka ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan dadkii ay xoolahoodu abaaraha ka dhammaadeen oo la taageerayo laakiin markan magaalada muqdisho shir muddo laba cisho ah socday oo looga hadlayay horumarinta beeraleyda soomaaliyeed gaar ahaan sidii dhinaca waraabka iyo dalagyada looga taageeri lahaa ayaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirka waxa uu daba socdaa qorsho weyn oo mashaariic ah oo midooda yurub uu taageerayo oo lagu raba in lagu caawiyo beeraleyda ku nool deegaanada beeraha ah ee dalka haddaba shirkaas iyo sida waxyaabaha laga caawinayo beeraleydu waxa ay tahay ayaan ka wareysanay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray waxaana marka hore weydiiyey bal inuu ka waramo shirka muqdisho lagu soo gabagabeeyey waxa uu ahaa muxuu ahay laba maalmood uu socday labada maalmood laba yan badbalada ku kala saabsanay wuxuu ahaa shir la yidhaahdo muxuu ahaa gobolada maara dawladda state goboleeda iyo federaalku ay ku mideynayeen shaqooyinkooda beeraha iyo istaraatiijiyadda maaragtay inay mid noqoto oo gobol kasta baahidiisa waxa hadda dalagyada u baxa marka muhiimadiisa lasoo qeexo waxyaabaha ugu muhiimwaxa haddii maalgelin la helo gobol kasta waxyaabaha ugu muhiimsan in loo maalgeliya lagu qeexayay shir muddo soo socday waa adigu muddo sanada oy ka qaybgalaan agaasimeyaasha guud ee wasaarada isteediyada iyo dowlad goboleedyada iyo federaalka qaybtaasaa muxuu ahay maalintii hore laba maalmood uu socday lagu soo gebagabeeyey waxaa marka ku xigay mashaariic marka faw iyo d u da iyo hay-ado kale marka ay isla wadaan sidii marka mashaariicdaas laftigooda haddana ay u tilaabo la-eeday yani federaalkii iyo dowlad goboleeduhu uga wada shaqayn lahaayeen shaqooyin maadaama dadku dee muddo xoogaa nadaamidii wixii kala maqnaay shuruucdii lagu shaqayn lahay iyo habkii loo shaqayn lahay taasaa la isugu yimiday laguna qeexay isfahan inuu ka abuurmo meesha lagu shaqeeyo waa gartay mashaariicda ku saabsan taageeridda beeraleyda soomaaliyeed ee shirka looga hadlay ayaan rabaa inaad wax yar nooga sheegto oo noo faahfaahiso sidee loo taageerayaa beeraleyda
mashaariic waa in kanaaladii la hagaajiyo yani beeraleydii dib loo tababaro yani qalab la siiyo yani maadaama beeraleyda qof qof aan loo hormari karinin beeraleyda in guruub iskaashitooyin loo ururiyo amba dhulka xareedda ha joogaano amba dhulka waraabka ha joogaano aada mashaariicda sidaan kugu sharxay waxa weeye waa yani annagu waxaan raadinaynaa yani dowladda waxaa lasoo saaray inay adkaysi waxa leedaha abaarihii sidii loogu adkaysa lahay in la la gaaro adkaysiguna wuxuu ku xiray inaad tacabkaaga kordhiso kaydkaagu kordho yani muxuu ahay sidau kaydka u kordhona waa beeraleyda in la maalgeliyo oo aqoontoodii kor loo soo qaado qalabkay ku shaqaysanaan laga taageero mashruuc marka kanaaladii duugduugmay oo dhan weliga maaragta la qodo dhulka kaleo muxuu ahay aan kanaalada weliga lahayna sidii biyahooda loogu biiqaami lahay ama biyo qabad loogu samay lahay ama waxaa water harvest leedaada biyihii inay dhulka inta xirxirtaan kaydsadaan muxuu ahay si yani biyo uga cararin yani waxyaabahaasoo badanaa laga tababaraa ujeedada loo raadinaana waxa waaye inaan xagga cuntada isaga filnaano maadaama dhul wax ka bixi karaan ilaahayna siiyey inaan ka faa'iideyso si looga faa'iideeyana yani beeraleydaa wax tacabtee tacabkooda in aqoon iyo qalabba lagu taageero iyo abuur tayale in loo helo waa gartay marka waxaa la siinaya beeraleyda ee la rabo macnaha qorshe hadda socda ee bilaabanaya marka shirka uu dhammaaday kadib maxay tahay oo la taaban karo oo la dhihi karo beeraleydii horumarintii wasaaradda beeraha ay wadeen iyo maamul goboleedyadii way uga faa'iideen waxa macnaha la taaban karo oo la siinayo oo lagu bilaabayo qorshaha maxaa ka mid ah
horta siin ereyga la yidhaha waa laga baxay siin maahan maxaa la qabana waayo beeraleydu waxaa loo qabanayaa waxa ay ku shaqaystaan yacni kanaaladia loo hagaajinaa weliga fataha ayaa caradii laga saaraa meeluhu ka fatahaya laga xirayaa waa si awna daadku ugu fakanin waxaa la siinayaa waxa lagu taageerayaana waxa waaye hadba gruubka ay yihiin in qalab ay ku shaqaystaan la siiyo ha noqdo qalabka waaweyn ama makiinado ama motoor beer waraabina hadduu yahay najer kastay leeyihiin mashruuc wuxuu ka taageeri doonaa waxa ay u baahan yihiin inay ku gaaraan ujeedada laga rabo xaggee laga fulinayaa marka mashruucaas oo la gaarsiinayaa agaasime waxaa mashruuca waxaa laga fulinayaa yani muxuu ahay waxaa laga fulinayaa gobolada stadiska matalan hirshabeelle south west iyo muxuu ahay jubbaland
marka beeraleydii miyaa toos loogu tegayaa oo la rabaa in qaabkaas loo taageera mise dad kalaa loosii marsiinaya ama maamul goboleedyada wasaaradooda ha noqoto mise beeraleyda yani beeraleyda toos loogu tegaya because gobolada dowladaa ka jirta wasaaradaa ka jirta wasaaradda federaalku waxay toos ula shaqaynaysaa wasaaradda oo stateka wasaaradda stateku ayagaa abaabulaya ayagaa beeraleyda habeynaya sidaasaa hay-ado keento waxa keento wixii loo qorsheeyo gobolka amba degmada in lagu hormariyo sidaasay u gaaraysaa beeraleyda laftigeeda ujeedadu waxay tahay qof qof inta laga baabi'iyo in loo koox koox loo abaabulo iskaashato iskaashato loo abaabulo iskaashatada marka amba ceel loo qodiyaa motoor la siiyaa makiinad la siiyaa wixii la siinaa horumarinaya in lagu buuxiyo intaaso mashruucuna waa bilow hadda laakiin tijaaban annagana tijaabo nagu yahay markaan si fiican uga shaqayno waxaan ku gaari doonaa insha allah yani kuwa kasii badan inaan helno dhinaca ka waran abuurka iyo dalaga dhib bay ku qabaan beeraleydu waa hataad ogeeda wadanka roob yari way iska jirtaa dhibaatay ku qabaan iyada maxaa laga taageerayaa beeraleyda
abuur tayaleba waa taan ku lahaaba waxa ugu horeeyaaba marka dhulka loo diyaarsho waxay dhulka ku ridi lahaayeenna in la helo waa muhiim waxa laga taageerayo kamid taho ugu horeeya marka wax hadda la sheegi karo la dhihi karo xilligaasuu bilowday ama wuu bilaabanaya ama tijaabadiisu waa la sameeyey ma jirta agaasime barnaamijku inuu bilowdo waxa waaye annaga beeraley markaan ka hadlayno qorshuu xilliga ku samaysan yahay xilligana soo hayo roobka soo socdaba wixii gaari lahay inay gaaraan waayo waa gartay maxaa kaloo ka mid ah dhinaca kale ee qorshayaasha kale oo hadda wasaaradahaan idinku aad samaysaan ee horumarinta beeraleyda marka laga tago mashruucan hadda la fulinayo si guud
hadda horta markaad wasaarad beereed ka hadlaysid beer haddaad ka tagto maxaa qoorshaa kuma jirta beri hadday beer ka tagto shaqooyin kale wasaarado kalaa iskale oo beer banaanka ka ah wasaaradda beeraha shaqadeedu waxa waaye beer say u hormartaa qofka beeraleyda ee beertaa ka shaqaynaya see asiga loo taakuliyaa si uu u soo saaro muxuu ahay dalab wax naftiisana ku filan suuqana uu wax keeni karo waxa la kordha waxa waaye in beeraleyda ay gaaraan waxyaabaha sarbaras afka qaraad lagu yidhaah wuxuu u baahidiisa ka badan in la gaarsiiyo inuu soo saaro si kayd loo sameeyo suuqii uu wax u yimaadaan intaana waxa lagu taageerayo waxa waaye wasaaradda qorshaheeda dhammaad iyo bilow waxay ku taagaan beer iyo beeraleyda sida loo hormariyo waayahay aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamuud maxamed maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waad mahadsan tahay agaasime aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay
haye munahay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam haye fiican maanta waad soo dheeraatee waan kugu ceebaysnaa sidaan u lahaa hadda gaar beri gaar ayaan maanta lugta kula soo helay ma ogtee markaa guriga soo gelaysay baan dusha kaa arkay ee ka waran fuwaadyare iyo aabbihii fiicanaay waa laguu fiican yahay aabbihiisna aad buu u mashquulsan yahay waana fiican yahay isagana markaad i arkaysa hadda ayaan rugta m c h-ka ka imid oo mar allaaliya markii aan dhammaysta afartankii maalmood ee umusha aan ahaa kalkaalisada ayaa hadda ka soo tallaashay gacanta iyo lugta fu'aad yare waa kanoo hadda wii wii wii ku haya haa hooyo wanaagsan baa tahay oo weligeed baa dadka xaafadda ka horaysa waan ku majeertaa sidaad carruurta ugu dadaashid caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda mahadsanid abbaayo haayoo waa marka keliya oo ay kaaga baahan yihiin hiilo caafimaad welibana hadda ayay ugu sii daran tahay oo la sheegayo in cudurkii dabeesha uu meelo dhulkeennii ka mid ah uu ka dilaacay oo markaasuu ku soo laabtay loona baahan yahay feejignaan weyn laga digtoonaado lixda cudur ee dilaaga carruurta ah haddaba cudurka dabayshu wuxuu hoos ugu dhacay tartiib tartiib ilaa laga soo bilaabo sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo shantii hase ahaatee dagaalkii weli ma dhammaan wuxuuna bilaabay inuu dib madaxa ula soo kaco si fudud baanan uga hortegi karaa si aan uga difaacno carruurteenna cudurkaas haddaynaan hadda dhammaystirin la dagaalankiisa in ka badan toban milyan oo carruur ah oo ka yar da'da shan jirka ayaa u dhow inay u naafoobaan cudurkan dabaysha dartii muddada afartanka sano ah ee soo socota sida ay sheegayaan hay-adaha caafimaadka ee iyagu odorosa xaaladaha cudurkan
waaga dhegeystayaal waxaa noo soo socday mar dhow riwaayadii tixanaha ahayd ee amal iyo barnaamijka dalandool ee arrimaha tahriibka aanu uga hadalno hase yeeshee markan hay-adda laanqeyrta cas ee kenya ayaa deegaanka dhadhaab ka wada mashruuc beero loogu samaynayo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee xoolahoodu ay abaaraha ka dhammeeyeen iyadoo labaatan kun oo higtar oo beer ahna ka hirgelisay deegaanka waxay sidoo kale hay-adda laanqeyrta cas ee kenya sheegtay in xiradii qaxootiga ee f two ee la xiray ay ka hirgelinayso beero si ay uga faa'iidaystaan dadka deegaanka waxaan arrimahan iyo kuwo kaleba ka waraysanay madaxa hay-adda laanqeyrta cas ee kenya ismaamulka gaarisa u qaabilsan maxamed dubow aadan waxaa u waramay wariyaha redio ergo ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol kenya reerkoos waxay communitida ku saaciideynaysaa abaarihii baabateen xoolihii baa dhammaan hayaan xoolihiina markay dhammaadaan waxaan u malaynayaa hantidoodii dadka markay ka dhammaadaan mase communitida oo hadda deegaanka ah markay hantidii ka dhammaato waxaa arkaysaa in badan oo dadka ceer iska noqonaya oo iska fadhiyo marka waxaa u dhaantaa oo hadda ay kenya reerkoos keentay beerahan oo dadka loo gelinaya biyaha sida soolarka oo biyo free ay helayiin ayna beeran karaan annagana waxaan siinaynaa mirihii ay ku beeran lahaayeen tababarna waan siinaa marka hadda saddexda meelan ku sheegay dheertu kullan iyo ka socotaa beeraha inta ah gaarisna waxaan ka wadnaa saaqaaba project noocaa nooga socota maxamed waxaad sheegteen in beerahan aad bilowdeen ee dhismaamulkan gaarisa aad ka bilowdeen gaar ahaan deegaamada ay degi jireen ee dadka reer miyiga amaba xoola dhaqatada ee abaarihii xoolahooda ay ka dhammeeyeen inaad u bedelaysaan systema inay beeraley noqdaan oo ay markaasi ay ka tagaan dhinacii dhanka muxuu ahaa xoolaha ay ku tiirsanaayeen marka arrintaasi maxaa keenay xilligan arrinta waxaa keenaan u malaynaya abaarihii baa bateen abaaraha markay bataana communitiga waxay u baahan yihiin horta waxaa jirta deegaanka hadda aan ka shaqaynayn waa dhadhaab dhadhaabna waxaa ka jira qaxooti ayaa degan qaxootigana waxaan u malaynayaa xoogaa waxaa keenaa u malaynaya environmental damages badan uu keenay xagga dhirta ayaa dhib weyn ka gaaray marka communitiga meelihii ay xoolaha ay aadisan jireen mase ay ku fuufin jireen iyo xoolihii iyo abaaraha badan markay isku imaatay communitida dhib baa gaaray saas da awgeed ayaan waxaan anaga hayad ahaan aan u samaynaynaa beerahanayto oo beero yaryar eh oo communin kasta ay deeqi karo oo nolol maalmeedka ninka laga raadsan karo marka arrimaha keeneen waxaa waaye abaarihii ayaa bateen xoolihiina way yaraadeen marka sistamkii xoolaha badan la haysan jiray waa la dhaafahaya waxaan communitida ka dhaadhicinaynaa inay beeraha ay beertaan ilmahoodana iskuul ay geystaan kuwa kalena caafimaadka agtiisa meelaha deegaanka caafimaad kale ay degaan biyahana loo geliyo gobahan aad beeraha ka samayseen sidoo kale waxaad ugu talagasheen iskuullo in ilmaha reer miyiga ama xoolodhaqatada ahaa inay akhristaan sidoo kaleetana waalidiinta ay shaqaabuur u noqoto ama noloshooda ay ku maarayaan mar laga taga marka arrimahan ilaa meeqo kun oo markaasi qoys ama ilaa meeqo kun oo qof baad ugu talagasheen in mashruucyadan ay ka faa'iidaystaan horta mashruucaha way kala badway kala waa kala nooc magaalo kasta waxaan u malaynaa mashruuceeda ay leedahay dheerti oo kale waxaa waaye magaalo oo magaalo weyn ilaa saddex kun oo hadda waxaan anaga ugu talagalnay ilaa laba boqol oo beeraley inay shaqada qabsato marka waxaa jirta direct beneficiary iyo indirect beneficiary dadka oo ay toos loo gaarayo iyo dadka oo toos loo gaaraynin marka ilaa lix kun oo ruux weyde meeshaas oo kale hadda aan kasoo qaadno dheertu dhammaajaley sidii oo kale ayadana waxaa jirta beeraley loo bilaabay dadka waxaan u malaynayaa waa dadka xoola dhaqatay ahaayeen arrintii way yar adag tahay oo fahan sidii loo fahansiin lahaa laakiin hadda tababarkii iyo sidii loo fahansiin lahaa ayaan ku taba jirnaa marka isku soo duduubno waxaan u malaynayaa ilaa dad ilaa ka badan ilaa labaatan kun waa la barahayaa arrimahan oo lagu dhex jiraa oo host community ah marka tacabiyadan ama abuurkan aad siinaysaan dadkan ama aad u abuuraysaan maxaa ka mid a waxaa ka mid qaraha ayaa ka mid ah nyaabaha shan ay dhahaan nyaanyada ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah basasha waxaa ka mid e kuundeyda waxaa ka mid e waxyaalaha waxaan u malaynayaa sidii ay dhahaan pilipiliga waxyaalaha oo ma aragtay markaaba laga gadan karo communitiga oo raqiiska yaa hadda dhulkaynana ka baxayo hadda sida qarahoo kale aad ba oga baxa dhulkayni waxaan siin karnaa fruitris sidii liinta cambada powpowga ayagana dhulkayna wuu ka baxaa waa miro oo u malaynaya in dhulkan lagu fiiriyey oo aadna miro badanna keeni karaan ayaganay ka faa'iidaysan karaan biyo yarna u baahan marka qoys kastoo ka mid a dadkan xoolodhaqatada xoolaha ay ka dhammaadeen iyaga meeqaa kunbaa lagu qiyaas karaa xoolodhaqatada
xoolodhaqatada kolleyt waxaan u malaynayaa hadda tirikoob xoolodhaqata maana ma garan karno oo livestock hadda tirikoob laguma qabanin dadka xoolodhaqatada ah laakiin waxaan u malaynayaa countiga gaarisa county waxaan ku xisaabsannahay xoolodhaqatada sida loo garanayo waddanka kenya
maxamed waxaa kaloo jirta waxaa imaatay wafdi ka socotay hay-adda bisha cas ama kenya reer cross ee adiga madax ka tahay ismaamulkan gaarisa oo madaxeeda ugu sarreeya cabaas guuleed iyo sidoo kale xogeyaha urur goboleedka igad maxbuub macbuub maxbuub macalim ay boqosho ku imaadeen deegaankan dhadhaab oo ay tageen xerada qaxootiga iyo fallaba oo xeradii la xiray sanadii laba kun iyo sideed iyo tobanka bilowgeedii taas oo markaasi ay ku yeeleen goobo fara badan ama adeegyo fara badan oo dadka qaxootiga isticmaali jireen sida ceelasha biyaha iskuullada iyo isbitaal weyn oo deegaankanba ugu weynaa ujeedka aad ka leedihiin beerahan aad ka hirgelinaysaan ifato
horta waxaan u malaynayaa qaxootiga gacanta waxaa ku haysa ifoto waxaa ku haysa kenya reercos maamulka waxay iska lahayd ifoto marka kenya reercos waxay aragtay inay maamulka haddii ku haysay dhulkii ayada ahaa dhibka soo gaaray dhulkii dhibka soo gaaray inay wax laga qabtaa masquulaa jireen guryaa jireen oo deegaanka degnaa environmentkii waa la waxaa malaynayaa meelo boholo badan ayaa la hagaajiyey laakiin waxyaalaha muhiimka ee hadda aan u malaynayo communitida ay kenya reercos ka qabanayso waxaa isku dayhaysaa iskuulla haday jireen dadka deegaanka in iskuulihii la geeya oo iskuulle laga furo meelaha infrastructurega badan oo dhisan baa jirtaa sida iskuulle waaweyn oo goroofaha tabarkoode kuwaasoo kale waxaa laga rabaa ay kenyareerkoos haday isku dayhaysaa inay college ay ka dhigto oo college nursing oo kale isbitaalka weyna in fund loo hagaajiyo beerta ayada la hagaajinayo in kharash laga raadiyo oo dadka deegaanka aan maxaan leenahay isbitaalka loo furo oo theaterka leh ee isbitaalka level five hospital waa isbitaal aada u weyn waxaan u malaynaha maalintii waxay ahayd un message communityda loo sheegayo biyaha meesha fotuu qabta inay laga faa'iidaysto iskuullada inay meesha ku yaalaan inay laga faa'iidaysto yacni dhismooyinkii waaweynaa ee meelaha ku yaaleen inay ay khasaareen oo communityda u baahan inay meesha degaan kenya reerkoosna ay gacan kas gacan libaax ay ka siiso sida waxaan u malaynayaa beeraha sita waxaa imaanaya nin oo expert ah oo cadaan ah oo arrimaha aada u aqaano beer buu meesha ka bilaabaya beerta waxay soo bixisa waxay noqonaysaa beer lagu daydo oo deegaankana ku daydaan oo tababarna ay ka qaataan sifa deegaankana beeraha loo baro ayay noqonaysaa laakiin ilaa hadda efotu ee dowladda gacanta ku haysaa laakiin ninka xildhibaanka ayaa arrintaasito maalintii lagu wareejiyey inuu dowladda sare u tago dowladda sare uu ka dhaadhiciyo inay arrintanito kenya reerkoos iyo lagu wareejiyo dadweynaha sifa ay arrintan ay u noqoto arrin oo mirodhal laga helo oo communitida meesha u degaan ugu dambayntii maxamed marka caqabadahaad kala kulantaan maxay tahay qofka markii uu reermiyi ama xoolo dhaqato uu yahay inuu beereley noqdo waqti bay qaadataa marka caqabadahaad kala kulantaan arrimahaasi maxaa ka mid a waxaa ka mid ah beerihii oo annaga aan lacagta gelinay biyihii oo solar looga dhigay taangig oo fri ah oo waxaa laga yaabaa biyihii iska fri ah ayaa waxaa dhacdaa arrimo aan la yaabnaa dhacdaa communitydii ninka wuxuu ku dhahayaa ani xoolihiiba iga dhumahayaan wuxuuna iska dhaafayaa beerihii beertiyaa laga yaabaa in uu bil masa laba bilood u imaaneen marka waxaan u malaynayaa waa waqti horta waxan waa wax cusub dadkana waa beer dadkana waa xoolo dhaqata waxaan u malaynaya waqti u baahan tahay tacliim badan bay u baahan tahay sida caadada ahayd waxaan aragnaa un dad wax cusban lagu introduce gareeyey mase loo keenay oo wixii weli ay fahmi laayihiin laakiin waqti markay joogto kolleyt way fahmi doonaan muhiimadda maadaama biyo ay free ay haystaan fertilizerna la siiyey lana siinhayo weli waxaan u malaynaya mirihii kenyareerkoos ay siinahayn tababarkiina aan siinhayno waxaan u malaynayaa sanadkan dhexdiisa inay arrin aan ka gaari doono guul weyn aan ka gaari doono aan u malaynaya
nafaqada beeraha hadday hoos u dhacdo maxaa talaa nafaqadiina dalkii aan laga heli karin maanta wasaaraddii keenaysa ama hay-adihii fududayna aysan jirin waxaa la samayn karaa saalada lo-da ama saxarada lo-da ariga ha ahaato xoolaha saxaradooda inta meel lagu ururiyo la qallajiyo oo biyaha ay ka baxaan ayaa la burburin markaa waxaa lagu dari ciid markaa kadib ayaa lagu daadinayaa beertii waa lagu qasi markaa ama dibigaa ku qod ama cagafka kuu qodo waad ku qasaysaa si markaa waqti haddana qoraxdu ay ku dhacdo kadib markaa abuur laakiin ma noqon karto saaladii oo sideeda ah ama qallashay oo weli wax ciid aan lagu darin haddaad geedaha qaar ku shubta iyadaa dilaysa marka taa iyadan in laga digtoonaado dalagyadana in la isku wareejiyo xilliga hore mid lagu beer kale inaan lagu beerin waxaa kaloo meesha ku jirta oonan ka hadlin hal cudur aada u wada gala ayaa jira digiraha iyo basasha basasha marka la beero xilliga hore meelaad basal ku beertay digirha ku beerin meelaad digir ku beertayna basal ha ku beerin waayo hal cayaan baa wada gala oo thribis la yidhaahdo oo ishu marmar aanay arkayn markuu yar yahay
waaga dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dalandool ee arrimaha tahriibka aan uga hadalno
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanayno sheekada wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa tahriibayaashii soomaalida ee laga soo celiyey dalka libiya oo markii uu dalka kusoo noqday bartay xirfad uu ku shaqaysto haddana sii bara dhallinyaro kale cabdulaahi cabdisalaan wuxuu ku jiray muddo lix bilood ah xabsi ku yaala dalka liibiya oo markii hore uu u tagay inuu ka tahriibo waxa uu ka mid ahaa dhallinyaro soomaali ah oo dowladda soomaaliya sanadkii hore ay dalka dib ugu soo celisay markii uu dalka kusoo laabtay cabdisalaan wuxuu bilaabay inuu barto xirfadda korontada islamarkaasna waxa uu hadda sii baraa arday kale oo cusub kuwaasoo wax ka dhigta xarunta saakom ee farsamada gacanta ku taala magaalada garoowe wuxuu qorsheynayaa in noloshiisa oo idil uu dib u dhiso islamarkaana uu ku laabto jaamacadaha puntland state university iyo jaamacadda boosaaso faraceeda magaalada garoowe oo markii uu tegayeyba uu wax ka baranayay kaasoo kaga tegay simisterka labaad markii uu tahriibayey wariyaha redio ergo ee magaalada garoowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayuu uga waramay qaabkii loo soo celiyey noloshiisa waxa iska bedelay iyo hamigiisa anigu waxaan ahay mid ka mid a dhallinyaradii kasoo laabatay wadanka libiya wadanka waxaa ka tegay sanadii labada kun iyo tobankii bishii afraada wadan ka baxay dibna waxaan usoo laabtay bishii shanaad labada kun iyo siddeed iyo tobankii masaafada intaa udhaxaysa intaan sii kusi jiray iyo iyo iyo waqti inkasta badan waxaan ku qaatay wadanka libiya marka marka waxaa la kulmaa dhibaatooyin fara badan lagama warrami karo qofku runtii dhibaatooyin fara badan marnay ay uga horeyso badda uga horeysa inta badan ay maraan udhexaysa soomaaliya iyo yeman ku xigto badda udhexaysa wadanka yeman wadan iska burbursana dhibaatooyin lagala kulma iyada ruuxeeda wadanka badda udhexaysa yeman iyo suudaan iyadana dhibaato lagala kulmo saa saxaara loo galo saxaara ruuxiisa iyadana ruuxda dhibaato lagala kulmo intii aad joogtay libiya muddo intee la-eg bay ahayd adigu waxaan joogay dad sanad ah baan libiya joogay maxaa la kulantay marka caqabadihii kula soo dirsay maxaa ka mid ahaa caqabadaha lasoo dirsa waxaa ka mid ahaa runtii dee qof macnihii waddanka tegay waddan kala tegey waa garan kartaa dhibaatadu macnihii uu mudanayo gaar ahaan waddanka libiya oo ah waddan iska macnii waddan burbura macnii iska magafayaal iyo dad madax dadka dhacaya iyo dadka dilaya macnihii dadka weerar macnii dadka uun ku haya baan dhexda u galnay marka dhibaatada wallahi ma yarayn aad bay dhibaatada u badnayd dhan walbana way taabanaysay ma waxa ku noolad xero kuwa dadka lagu haya ah mise noloshaada way ka duwanay taas
markii u horeysay waan galay xerada meesha dadka lagu hayaa bacdi waan ka baxay waxaan uga baxay waa lacagteeda unbaan uga baxay markaan ka baxay meel xeeba baan waxaan joogay muddo ka mid a waqtigan libiya ku sugnaa mar laakiin inta badan waxaan joogay meel yada xabsiga oo markii badaha nabadaha nabadana kasoo qabtay meel xabsiga baan galnay xabsigaas aakhirutaankii aan kasoo tegay oo markaan soomaaliya usoo laabanaya go-aansadan aan soomaaliya ku laabto sida ku heshay inaad ku qaadatay go-aanka ah inaad dib ugu soo noqotid soomaaliya runtii markaan lan ka tegay anugu waxaan lahaa hadaf meel baan u socday oo gool baan higsanayey markaan xaggaa tegay macnihi markaan libiya aan mudo sanada ku banjarsanaa waxaan isweydiiyey maxaa faa'iidaado maxaa wax wadan xoogas tugtay maxaa doonaysay maxaanan ku haysataa hadda si jirta maxaa loo kulmi maxaa loo kulmi doonta dad kusii sugnaatay libiya maxaa kuu soo baxay waxaa ii soo baxday runtii waxaan dad yurub awal bugu socday wax iska raqiisa yani wax mataqaanaa inaan nolosha un bedelo yurub inaysan yani nolol aada u sareysa aan laga helin waan la socday laakiin dadku dee anugu qorshayaashan ugu socday markaas mar fadhiga dhibaatadan marayo waxaa ila waxaa ila roonaatay aan door biday inaan dalka somalia iskaga laabto macnihii oo dalkayga iyo dadkayga aan laabto macnihii oo si aan aan uga baxo dhibaatada markaas aniga haysatay marka waxay u kalifay inaan laabto adigu dhibaatadii meesha taallay oo ahayd mid aada u daran iyo yurub oo ahayd ani hadafka ugu weyn aan yurub gaarno oo aan gaari weynin waxaad iiga warantaa marka bal sidee baad ku heshay fursadda ah inaad soo laabatid yaa kula fududay
runtii fursaddaas markaan soo laabeen laba jeer ka horeysa saddex jeer baan dhihi karaa bay soo martay waan ka beydiiday waxaan ka beydiiday wax ka dhulsugayey yani inaan safarkayga sii wato aduu laba safar oo ka horeeya oo dad soo noqonaya ayaan ka beydiiday kabacdi waxa igu khasbay dee dhibaatada meesha taallay iyo caqabadii meesha ka jiray waan usii adkaysan weynay iyo macnihii macnihii rajada aan yurub ka lahayn aan ka quusanay oo safaaradda soomaaliya noo timi xabsiga noogu imaanaysay oo na diiwaan gelinaysay yaa noqonaya qofkii raba inuu noqdo waa loo fududaynayey tikidka iyagaa ka bixinayey iyo adigu cid maaragtay gacan siiso ama iyagoo ha bixiyaane iyaga un baa noo fududaynay dowladda soomaaliya safaaradda ka socotay cabdullahi intee ku jirta xabsiga
xabsiga adigu waxaan ku jiray muddo lix bilood toddoba bilood baan dhihi karaa meelahaas ayaan ku jiray marka ma dowladda u xirnayd libiya mise waxa u xirnayd dad kale oo mukhalasiina maya waxaan u xirnaa dowladda libiya un dowladda ha dowladda libiya na soo qabatay waxaa laga soo qabtay xeebaha meel ka mid a xeebaha waddanka libiya watay goormaa dib ugu soo laabatay soomaaliya soomaaliya waxaan soo laabatay bishii shanaad ama may dhammaadkeedii ayaan soo laabtay waxaan kusoo laabtay soomaaliya labada kun iyo siddeed tobankii waxaan rabaa inaad bal hadda ka sheekaysid noloshaada waddankii oo kusoo laabatay awalna waa ka tagtay oo dee dabcan waxaa jiray caqabado kugu riixayay inaad ka tagtid maxaa iska beddelay caqabadihii awal kugu riixayay inaad ka baxday dalka
runta alxamdulilah markaan dalka kusoo laabanayay muxuun baa iska go-aansaday inaan noloshaydii sidii hore markaan dalka tegay ay ahayd inaysan ahaane wax ka bedelo waxaan isku dayay inaan xirfada xirfada barto xirfadaas aan hadhow ku shaqa tegayo macnaa si aan nolosheeda wax uga bedelo yani waan tegey hadafkii waan gaari waayey waan soo latay meesha uma fadhiyayaa way cuntami weyday marka xirfado ayaan isku dayay inaan bilaabo xirfadii hadda waan wada alxamdulilah insha allahu waan ka faa'iidi doonaa maxay nooga sheegaysaa xirfadaha aa baratay xirfadaha haddaan barto waxaa ka mid ah korontada ka mid ah waan bartaa runtii mararka qayb dadka waan baraa anuu hadeer waan sii dhammaynaya alxamdulilah muddo intee bilooda kugu qaadatay barashada aduu hadeer waxaan wadaa muddo shan bilood aan wadaa hadeer
madada aad adiga bartid baa jira xirfadatan
runtii anigu ma jiraan dad gaar oo aniga xiriirsan xirfadda aan baro oo aan macallin u ahay laakiin dad maaragtay aan ku caawiyo ayaa jira oo maaragtay ha ha oo college macnihii meel xarun ah ha xarunta kadhigta ruuxeeda dadka ayaan ana dee ku caawiya dhalinyarada ayaan baraayo waxaan ku dhiirigeliya inay bartaaniin oo aanay xireen xirfado bartaaniin aanay xirfado aad bay muhiim ugu yihiin oo dee waxyaala badan ay nolosheeda ka bedeli karaan xirfado insha allah wax wax badan ayaan rajeynaya nolosheeda inay ka bedesho macnihii haddaan dhammaysto koorasada haddaan wado waan ku shaqtegaya beri ka maalin noloshan wax weyn bay insha allahu ay ka bedelaysaa ma uga faa'iidaysataa wacyigelin ma jirtaa fursad wacyigelin oo uga faa'iidaysatid markaad adugu dib wax ugu celinaysid ardayda xirfadaha aad baraysid wacyigelin arrimaha taariibta ku saabsan ha way jiraanin qofku waa dadku dabcan dhalinyarka magaalada uu joogo xirfadan uusan lahayn wuxuu ku shaqta uusan garanayn yacni waxyaala badan baa isusaya wuxuu ku talagelaya yani go-aan buu qaadanaya kan qaatay oo kale baa laga yaabaa laakiin haddii qofku wuxuu xirfada uu leeyahay deen wuxuu isku dayaya inuu shaqaysto waxaa laga yaabaa inuu isagoo dhibsado yani tigidi maxaa yeelay fursad buu haystaa uu lacag ku helayo marka ku dhiirigeliya inay xirfadaha bartaan dadku macnihi oo si dhalinyarada ay uga faa'idaystaan hadda waxaan ka fikirayaa qorshaha koowaad inaan jaamacadib ku noqdo bilaabo dib u bilaabo waataan tegay jaamacadda dhiganayay marka inaan jaamacadda dib ugu laabto aan jaamacadda bilaabo waxbarashadeedii aan wado xirfadahayga aan wado beri ka maalin aan shaqo tago waqti baa iga lumay jaanis baan lumiyey kama fakerayo runtii maxaa jaaniskaas u lumisay oo iskuma mashquulinaya laakiin waxaan ka fakerayaa in intiiga intii macnihii waqti iga tegey inaanan anoo aan eegeyn haddana aan arrimahayga dhan dib u bilaabo insha allahu waa tahay dhegaystayaal inta haynoo jooga barnaamijka dalandool oo aad kala socoteen idaacadda ergo inta aynu mar kale kulmi doonno haddii allaha weyne saamaxo waa fawsiye iyo cabdiraxmaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
gudina qabriyuu idin noqon qalqallooca ka ogo ruuxaanu kaa qaba gud walaalaha qudinina qabriyuu idin noqon qalqallooca ka ogo ruuxaanu kaa qaban qaadan kalida inaad qiimo leedahay khushi hadalka haw oran haysu qaadan kalida haddaydun aragtaan qoryo ololayaa jira qaboonada tuu ka haciyey qabcadaada tuu dhalay kii uwaxsanaa haysku jebinin qura irtateeda qiradale ubashada dharkaynkana ka qabsan wayway ka qabsada indhaha ka qabsada indhaha haddaydun aragtaan qoryo ololayaa jira qaboonada tuu ka haciyey qabcadaada tuu kii uwaxsanaa haysku jebin quracda irtateeda qiradale hubashada dharkaynkana ka qabsada ka qabsada indhaha ka qabsada indhaha
qaybihi udambeeya idaacaddeena ayaanu dhegeystayaal soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan riwaayadda taxanaha ee amal qaybteedii koowaad
maxaydanbeen ogaada ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada maxaydanugeen ogaada dadweyno wada ogaada
kusoo dhowow sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka ubadka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimada ee ergo oo xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta koowaad ee sheekada amal
waa aroor waana amal iyo walaalkeed liibaan oo u socda dugsiga maalintaas waxay ahayd maalmo ay roobabku deegaankoodu ku badnaayeen intay u sii socdaan dugsiga waxay arkayaan carruur badan oo biyahaas roobka oo ay wasaqdu ka buuxaan ku dabaalanaya amalee amal abbaayo imaqal hee hee abooyo waan ku maqlayaa hee hee ii sheeg maxaan maqlaa aad aad soo ma arkaysid iyaalaha xaafadda sida biyaha ugu ciyaarayaan maya maya aboowe soo ma aragtid inay biyuhu wasaq ka badan ay ka buuxaan soo ma arkaysid inay madoobaadeen maxaa igu diidaysaa adi keligeen soo ma aragtid daahir inuu lugaa kula jiro wuxuu rabaa inuu galo aniga sheekadaas ha ii keenin haddii aad gashid waxaan kuu sheegayaa macallinka iyo hooyo abbaayo ma ii daysid xoogaa dayrala ciyaaree amal waxay u soo dhaqaaqaysaa dhanka biyaha wasakhaysan oo ay carruurtu ku ciyaarayaan waxayna iyadoo caraysan u yeeraysaa daahir oo biyaha lugaha kula jira daahir daahir lugaha kala soo bax biyahaas wasakhaysan waxyar isug kaale ee buugaagta ii qabo ee markuu qabanayay buugaagta ee meeshaas ka soo bax ogowna ku sugi maayno waan kaa tegaynaa waan soo baxayaa laakiin macallinka ha ii sheegin adigana waad qoyan tahay macallinkana wuu arki doonaa
amal liibaan daahir iyo ardadii kaleba waxa ay imaadeen fasalka weli waa xilli hore wax yar kadibna waxaa u soo gelaya macallin barre oo diyaar u ah in cashirkii subaxa uu bixiyo laakiin isla ilbiriqsiga uu macallin barre fasalka soo dhex istaago wuxuu arkayaa daahir oo dharkiisu qoyan yihiin kabihiisuna wasaq yihiin una eg in uu biyo wasaq ah lugaha la soo galay
daahir daahir soo istaag halkan maxaa sidaan kuu qooyey maxaa sidaan kuu galay maxaa kuu qooyey soo ma arkaysid xataa sharbaadkaagu inay soo urayaan oo aan fasalkaba la joogi karin maxaad la een een leedahay maad si fiican u hadashid een macalin ciyaal baa igu tuuray biyaha roobka ee xaafadeenna daahiroo maxaad beenta u sheegaysaa soo adigii lugaha kula jiray ee diiday inaad ka soo baxdi biyaha wasaqaysnaa mahadsanid amaal bal runta ii sheeg macalin barre carruurta xaafadeenna oo dhan baa biyaha wasaqaysan ee roobka ku dabaalanayeen isagana luguhuu la galay markii dambena wuu ka soo baxay fariid amaaley laakiin anigiyo daahir ayaa ka xisaabtami doona
macallin barre waxa uu ka hadlayaa fayadhoorka iyo sida ay biyahaas caafimaad ahaan u xun yihiin wuxuu ka warramayaa cudurrada laga qaado biyaha wasaqaysan iyo dhibaatada ay dadka u geysan karaan
ardayay maanta waxaan ka hadli doonnaa fayadhowrka iyo sida ay biyahaas wasakhaysan caafimaad ahaan u xun yihiin iyo cudurrada laga qaado biyahaas wasakhaysan ee si fiican u dhegaysta casharkeenna maantay ardayay waan u baahannahay casharkaas macalin waad maasan tahay cudurrada la socda biyaha wasakhaysan waxaa ka mid a jeermisyada kale ah bakteriyada fayraska barasayt wumis dhammaantood waxay khatar ku yihiin caafimaadka bini'aadamka haddii aan laga hortegin oo aan layska ilaalin ardayeey waa cudurro ay gudbiyaan cayayaanka ka dhasha biyaha sida kaneecada ama duumada iyo duqsiga iyo kuwo kaloo la mid a sidaa awgeed waxaa fiican biyaha la cabbayo in la daboolo isla markaana laga ilaaliyo xawayaannada si aanan cudurro u gudbin ama ayn dhibaato u keenin waxaa iyaguna khatar ah biyaha muddada dheer meel fadhiyey sida kuwa aad haatan soo aragteen biyahaas meelaha fadhiya waxay caan ku yihiin jeermisyo aad u fara badan oo dadka waxyeellayn kara xitaa biyaha haamaha iyo fuustooyinka ku jira haddii aan la daboolin ama aan la dhowrin jeermisku wuu ku dhalan karaaya ardaya ogaada marka waxaan idinku waaninayaa inaad ka digtoonaataan waxyaabahaas oo dhan jidhkiinnana aad nadiifisaan si aad uga hor tagtaan cudurrada ku dhaca maqaarka aad baad u maasan tahay macallin waan ku dadaali doonnaa waa cashar faa'iido badan maantana casharkeennii halkaas ayuu ku dhan yahay
amal walaalkeed liibaan iyo saaxiibkood waxay soo aadayaan xaafaddooda waxaa ka daba imaanaya aabbahood oo shaqadii ka soo rawaxay
amaal iyo liibaan aabbe maxaa dhacay waxaan filayay inaad goor hore gurigii tagteen aabba maanta waxaan ku daahnay cashar aad u xiiso badan aabbe liibaanow muxuu ku saabsanaa maanta casharku aabbo muxuu ku saabsanaa faydhoor haa aabbo weliba gaar ahaan biyaha wasakhaysan iyo cudurrada ka dhalan kara oo dhan buu macalinka micmeeyey waa war aad u wanaagsan oo aad u fiican oo dhagaha u roon markaa ma laga faa'iidaystay aabbe si fiican oo aan la koobi karin maasha allah aabbe boodha iyo xeraday waad igu bannaantihiin si wanaagsan baad samaysay aabe ciyaalka xaafaddeena saaka waxay dhammaantood ku dabaalanayeen biyaha wasakhaysan idinkaa laydinka rabaa inaad ka celisaan oo aad u sheegtaan cilmigaad ka barateen dugsiga aabe aniga saakaba waan u sheegay xataa liibaan wuxuu rabay inuu ciyaalka la galo biyaha wasakhaysan ma liibaan baa sidaa doonayey haa aabe aabe barka ilaadaas waa iska daayay si wacan baad samaysa aabe hee aabe saaxiibkiis daahir hee baa intuu lugaha la galay hee biyaha ay sugsaanta ka qooyeen oona soo ureen sharabaadadii ama sigisaantii baa ku soo uray samxaa markaa iskuulka ka dhacay markaa ma- ma- ma- macallinkii muxuu ku yidhi markaa aabe hee aabe macalinkaa la hadle oo ku yidhi fasalka bannaanka uga bax si wacan buu u galay haye kurkiisa darteed haye kadibna macalinka casharka buuna siiyey haye liibaanna waxaa lagu amray hee inuu casharka daaqadda ka dhagaysto maan sha allah maan sha allah waa muhiim cashar qiimo leh baad qaadateen waa inaad ogaataan faa'iidada fayadhowrka haddii aan laga taxadarin nadaafadda deegaanka iyo guriga waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin badan oo caafimaad darro ah waa sax aabe waa sax aabe amaaley hee aabe may maqli haa cudurrada shubanka iyo gooryaanka inta badan waxaa ka dhasha nadaafad darro waxayna saamayn ballaadhan ku yeesheen boqolaal milyan oo carruura oo dunida ku nool maanta aabe
aabe hee aabe anagu taas maxaan ka qaban karnaa aabe waxaan ka qaban karnaa inaan gaadhsiinno dadka deriska inala ah iyo kuwa aan aqoon dhibaatada ay leedahay nadaafad darradu iyo xanuunnada ka dhasha aabe waa ku sidee waa sax aabe waana bilaabaynaa insha allah
waxaad maqashay qaybta koowaad ee sheekada taxanaha ee amal oo uu soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimada ee ergo oo xaruntiisu tahay nairobi qaybta labaad waxaad dhegaysan doontaa jimcaha dambe haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu duubi kartaa teleefoonka bilaashka ah ee ergo oo ah laba kun iyo labiyo toban mahadsanid
akhlaaqdiyo erayga waxan cilmih lagu abaabiyaa dibaa loo aayiye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydanu been ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydanu been ogaada
dhakhtarow cunugaygii waxaan maalmahan ku arkay qandho badan runtii aad baan xaaladdiisa ugu walwalsanahay ii soo dhowee aan eege aad buu qandhaya nabaro jidhkiisa ka soo yaacayna waan arkaa sidoo kale ma ku aragtay indhaha oo guduuta isla markaana ilmeeya bishiimaha casaada iyo xanuun afka ah qufac iyo duuf badan haa calaamadahaasi waa kuwa lagu garto cudurka jadeecadda oo ah mid si dhaqso leh u faafaa waa cudur saameyn badan oo hawada raaca wuxuuna ku fida qaadashada neef ula socdo jeermiska cudurka markaa qofka jadeecada qaba uu qufaco amba uu hindhiso iyo taabashada walxaha wasakhaysan wuxuu ku dhici karaa qofka da' kasta oo uu yahay balse wuxuu ku badan yahay carruurta uu yar yahay difaaca jidhkoodu waxa u nugul carruurtaan la talaalin iyo kuwa ay nafaqadarradu hayso ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano maxaan samayn karaa si aan uga hortago jadeecadda cudurka jadeecadda ma laha dawo u gaara laakiin sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa in la tallaalo carruurta markay jiraan sagaal bilood hase yeeshee si looga xoojiyo dadaalka looga hortagayo cudurkan oo ku faafaya meelo badan oo soomaaliya ah waxaa habboon in la tallaalo dhammaan carruurta ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano iyadoo aan loo eegin in horey loo tallaaliyeen kale maxaa dhacaya haddii aan carruurta la tallaalin cunuga aan jadeecadda laga tallaalin wuxuu halis ugu jiraa inuu miisaankiisa hoos ugu dhaco si xadhaaf ah qofac iyo oof wareen indhala-aan dhegala-aan waxyeelo maskaxda gaadha iyo xitaa dhimasho tallaalkan diintu way bannaysay waa badbaado waa mid waxtar u leh carruurtaada waana lacag la-aan
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa